Haweenka ayaa ah kuwa kaalin weyn ka qaata barbaarinta ubadka iyo hagida hanaanka suuban ee carruurta. Hooyo Raxmo Cabdi Fataax waxa ay ka mid tahay haweenka ku dhaqan magaalada Jowhar waxa ayna iiga warbixisay kaalinta ay ka qaadato barbaarinta ubadka iyadoo ii sheegtay in haatan ay maareyso nolosha toban carruur oo iyada hooyo u tahay isla markaana ay u baahan tahay in laga garab siiyo waxbarashada carruurtaasi.
aniga waxaa kamid ah ilmihii waa u shaqaystaa usoo xamaashtaa toban da-ada i joogta ilaahay u joogaa anana magabarkeeda iskaga xamaashto heloogiis iyo waayogiis waa iska badanyahay oo ninka i qabo laakiin anaa ilmihii iskaga shaqaystaa iska xamaashto waanu qanacsanahay in ilmihii u shaqaysto u xamaashto waxbarashadooda iyo horumar ay ii gaari lahaa inaas ilaahay ii garsiin iyo horumar gaaraan waan qanacsanahay ilmihii anana xamaashto magabarkeeda marna saa iska keestaa iisha shaqeeya markiis ii keenin waan qanacsanahay hooyo ilaahay iga dhigi dhib ii dhaawaa ii dhibaato wixii isoo gaaro maalintii coos waa soo guraa haddii raba dhaf dhaqoo waa aadaa guri hagaajis waa aadaa sab la qabo waa soo karanaa qaraab saxankii waa ka keesanaa saasay igu nool yihiin ilmihii iyo maasha allah iwiina ishala dugsiga waa ka baxsaday laba doolar cunugiiba igu dhigtaa ilaahay dees shan da-ada iga dhigay toban doolaraan dhiibaa shanna guriga i joogtaa yeerees bawaawo iskoolkoo dugsigoo anaa og aaba kuma haleeyo wasaaradda haweenka waxaan ka codsanaynaa inay ilmahayna meel noo saarto waxbarashada iskool iyo dugsigo ilaahay idna usoo dhiibo annakana ilmahayna murug la-aan oon aaga murug qabno oo iskool dugsi ay ilaahay naaga soo qaaday noogu samayso dhinaca kale ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka hirshabelle ka codsaday in ay hirgeliso goobo lagu xanaaneeyo carruurta danta yar iyo kuwa darbijiifka ah ee aanan haysan wax daryeel hooyo ah wasaaradda haweenkan waxaan dhihi lahaa hirshabeelle in ay ilmahaas dibjirka ee masaakiinta hooyahood iyo aabahood kala tageen inka hooyo aaba xataa oo isla jiraana jiro ilmahooda u awoodin inay iskool geystaanay waxbartaan xataa waa jiraan waxaan ugu baaqi lahay wasaaradda haweenka in ay u sameyso xero ilmahaasiito lagu xanaanleeyo ee wax ku barto gobolka horta ma lahan meel lagu xanaaneeyo laakiin waa loo baahan yahay mar mararka qaarna waa isku soo qaadnay waana codsanay haddana waa sii codsanaynaa in la helo goos in ubadka la xanaaneeyo waayo agoonaa jirto waxaa xataa jiro oo hadda jiraan ilmo hooyan aabbana lahayn hooyana lahayn hooyadoodna dhimata aabahoodna dhinta ilmahaasoo kaleeto way u baahan yihiin in la xalaaneeyo oo mataqaanaa la helo xero la geeyo laguna kafaalo qaado ka haween ahaanne waa codsannay waana codsanaynaa waana rajaynaynaa codsigayna inuu meel dheer gaaro lagana soo jawaabo hooyooyin badan ayaa la daalaadhacaya maareynta nolosha qoyskooda kuwaasoo u baahan in laga garab siiyo xaaladaha adag oo ay ku korinayaan carruurtooda